kiraystay ajiir oo shaqadiisi intuu ka dhammaystay walam yucطihi ajrahu aan wuxuu lahaa siinin waxaa ka mid ah xadiidka maa bacaa allahu nabiyan ilaa raca alghanam nebi la soo diray ma jiro ilaa adhig ayuu raacay markaas asxaabtiisu waxay ku yidhaahdeen ma adigana rasuulka ilaahdow qaala nacam kuntu arcaahaa calaa qaraariita liahli makka waxoogaa qaraariid ayaan ku raaciyey oo reer maka ay leeyihiin lacag waxoogaa qaraariid baan liahli maka ugu raaciyey adhiga ugu raaciyey waa ninka xajaamkaa markuu toobayna waa kii ujiradiisa siiyey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh arkaanteeduna marka la bastiyana waa waa shan marka la ururiyana waa saddex oo siiqo oo hadalka lagu wada hadlaya ah mu'ajir oo ka wax kiraynaya ee waxa la kala kiraysanaya hantida la kala kiraysanaya leh musta'jir oo ka kiraysanaya ah alujra kharashkii la bixinayey almanfaca iyo manfacadii sidaa marka loo ego waa shan marka la uruuriyo oo la yidhaahdo siiqatun wacaaqidaani walmacquudu calayh saddex bay iska noqonayaan oo siiqadii caaqidaan oo markaa dee mu'ajir iyo mustaajir ah iyo macquudu calayhi oo wixii heshiis ku dhacayay oo dee manfacadii iyo ijradii ah tasixu way ansaxaysaa ijaaradii minman axad bay ka ansaxaysaa yasixu u ansaxaya baycu iibkiisu qofku ansaxayo kaasku ururiyo ijaaradii iyo waxkirayntii waxay ka ansaxaysaa qofkii iibkiisu ansaxayo oo macnaheedu yahay dee markaa inuu yahay qof aaliyatu tasaruf leh oo qof baaliga caaqila mukhtaar ah ilaa aakhirihi sifaadkan hore u soo marray in badan shuruudihii kaas bay ka ansaxaysaa wa sharطuhaa iijaabun milu aajartuka haada wa sharطuhaa ijaarada shardigeedu waxa weeye iijaabun iijaab weeye oo ninkii mukriga ah wax karaynaya mu'ajirka ahaa xaggiisa ka imanaysa wadalika tusaale waxaa weeye milu aajartuka haada kan ayaan kaa kireeyey aw amase manaaficahu manaaficiisii baan kaa kireeyey aw amase akraytuka waan kaa kireeyey taas ayaa iijaab la yidhaahdaa qaabka loo hadlo oo dee arkaanta hadda marku shuruudaha leeyahay waxaa iska soo gelaya markaa dee arkaantii wuxuu dhan bujuurda halka ugajeeda baad mooddaa waaan marka wuxuu leeyahay waxaan kaa kiriyey shaygaas oo shayga caynta gurigaasaan kaa kiriyey buuhi gurigaas baan kaa kiriyey oo guriga naftiisi buu tilmaami karaa aqalka waan kaa kireeyey ama manaaficdiisu u tilmaami karaa oo dee kirada waa intifaaci la intifaacsado oo shaygan lagaa kireeyey nafcigiisii la isticmaalo waxaan kaa kireeyey gurigan inaad maaragtay intifaacsatid oo degtid baan kaaga kireeyey ama akraytuka iyaba luqaday ka mid tahay ajartuka iyo akraytuka waa isla mid erayada noocaasa markuu ku hadlo ayaa waxay noqonaysaa iijaab baa la yidhaahdaa iijaab baa la yidhahdaa oo acyaantana waa isaga noqon karta eraygu manaaficdana wuu noqon karaa wa qabuulun aqbal baa la shardiyaa oo ninkii xagga mustaajirka xaggiisa ka imanaysa oo marka iijaab iyo qabuul baa shuruudi ah iijaab iyo qabuul oo isna u idhaahdo istaajartuka waan kaa kiraystay igtaraytu waan kaa kiraystay isna uu saa yidhaahdo ayaa waxaa la odhanaya waxa weeyaan waa qabuulkii waxaadse mooddaa inayna waxba dee lafdigu aanu waxba shardi ahayne waxa laysku fahmo oo lagu raalli ahaansho labadooda dhexdood hadday dhex marto oo gurigii waan kaa kireeyey oo midkood ku hadlo oo dee kii kalena aqbaloo lacagtii iyo baxdhiiba ama maarata saasoo kale gurigii furaa lagu wareejiyo oo kuguuro oo dego waxay la tahay waa mucaamaladaasi hadalku waxba weyn keeni maayo camalkaaba raalli ahaanshiya ah wa hiya ijaaradii calaa qismayni laba qaybooda weeye ijaaratu dimmatin dimme ijaaradeed oo dimo wax lagu soo ijaarto lagu ijaarto iyo wa ijaaratu cayn cayn ijaarashadeed dumadoo la ijaarto iyo cayntoo la ijaarto labadaasoo qaybsanta ah oo dumaduna waxa weeyaan wixii manfaca uun shay la sifeeyey uun ayay noqonaysaa oo waxa iyo waxaas baan doonayaa inaan kaa kiraysto oo saa iyo saa iyo saas isna yidhaahdo waan kaa kiriyey waan aqbalay laakiin shaygaasi mawsuufun uu yahay xagga dimadiisa qofka mawsuufku yahay isagaa tusaale sheegaya ayntuna waa shayga naftiisa waa kan gurigan baan kaa keriyey guriga kan aqalkan ama gaadhigan baan kaa keriyey caynta nafteeda waa tan oo muuqata fa ijaaratu dimmati dumo oo la ijaarto an yaquula inuu yidhahdo weeya kii wax kiraysanayey istaajartu minka waan kaa kiraystay adiga daabatan daabba ayaan kaa kiraystay daabadaasoo sifatuhaa sifadeedu kadaa wa kadaa caynkaa iyo caynkaas ah inuu saa u hadlo ayaa waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan dum ijaaratu dimma ayaa la yidhahdaa oo daabadaas awrkaasa kaa kiraystay labka caynkaas daadiisu saa tahay ama gaadhigaas oo sayrafka aad leedahay oo caynkaas oo saas oo saas baan kaa kiraystay wuxuu tilmaamay sifadiisa gaadhigaasaan kaa kiraystay buuhi waxba gaar uma cayma lakiin gaadhiga noociisa iyo tilmaantiisa wuxuuso dhan bixiyey isna uu yidhaahdo dee waxa weeyaan waan kaa kireeyo waan aqbalay marka caynkaa tahay inuu markaa gaadhigaa uun ka soo kireeyo baa isaga laazim ku ah gaadhigaa lagu ay ku heshiiyeen oo markaa uu dim ahaan u qaaday wasfigiisana waadix yahay oo la caddeeyey oo la qeexay waan wax kale ku darsami karaynin waxaa weeyaan heshiisku hadduu saa u dhaco ijaaratu dimma ayaa leeyahy isaguna markaa gaadhi unbu keenaya oo waxba shardi maaha markaa isaga inuu naftiisa gaadhiga leeyahay cid kale inuu leeyahay ka soo kareeyo cid kale war hebelu gaadhigaagan kareeye keen oo gaadhiga u keeno dumadiisu markaa ku ijaaray oo marka waxaanu ijaarayo waxaa weeye sidii beecii ay ka dhigan tahay bay yidhahdaan beecu salam oo kale ayay taasi u dhowdhowdahay bay yidhahdaan ijaaratu caynna waxaa weeye dee gaadhigan iga kale waa isdul taagan yihin wixii baa la taabanaya waa kan gaadhigan ama aqalkan waxa kan wixii baa laisla taabanaya waayahay ijaaratu an yaquula inuu yidhahdo weeye mustaa izaajatum daabatan sifatuha kada wakada aw amase istaajartuka yani wuxuu odhanaya ninkii mustaajirka ahaa istaajartuka waan ku ijaartay lituxasila lii inaad ii taxsiiliso oo ii diyaariso khiyaadata thawbin mara tolitaankeed inaad ii soo hagaajiso o iisoo tosho ayaan ku kiraystay waa kaa tusaalihii marka la ijaaratu bidimma oo markuu caynkaa yidhahda isna uu aqbalo markaa shardi maaha dee inuu isagu dawaarihi yahay oo kii wax tolayay uu yahay waxaa weeye dawaarlayaal buuba iska leeyahay hadduu doono halkan oo ah cid kale ka shaqaynaysa waayahay wuu isna u qaato dee markii maradii lagu heshiilay soo tol shaarka inaad ii tosho weliba dee waa la sii sifaynaya shaarkaasoo noocaasa ad iga tosho oo saa ii toshido weliba u caddaynaya sii waadixinaya isaguna markaa uu aqbalo ijaaratu dima ayaa la yihahdaa marka la shardin maayo isagu inuu yahay ka wax tolaya ee waxay mar hadduu dimadii ku qaatay waxawey wixii buu soo tolaya uu soo samaynaya marka meelihii ama meel gaaru isagu leeya haato ama cid kale tolaysa haato waa isagaa laga rabaa hawshi aw amase rukuubi ilaa makka yani waxaa weeyaan waan ku kiraystay lituxasila lii inaad ii taxsiiliso rukuubii fuulitaankayga ilaa makata maka aan raacayo gaadiid aan ilaa maka u raaco baan markaa ku ijaartay saasoo kale oo marka waxay noqonaysaa wixii in uu si fiican u waadixiyo oo waxaan markaa dee uu ka rabo ee meesha uu ku tegayo in sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa iyo waxoo dham ay cad yihiin ayaa markaa la doonaya saasaa la rabaa waaya taa waxaa leeyahy markaa ijaaratu dumma wa ijaaratu اlcayni milu istaajartu minka haadihi daabbata ijaaratu caynkii buu haddana ka hadlayaadoo wuxuu yidhi waxaa weeyaan inuu yidhaahdo maalan istaajartu minka waxaan kaa kiraystay haadihi tana daabbata daabaddan ah tanaan kaa kiraystay daabaddan ow amase istaajartuka waxaan kaa kiraystay waan ku kiraystay litukhayida lii inaad ii tosho haada athawbi maradan tan iyada hadda inaad ii tosho caynkaa inuu yidhahdo oo wax mucayana markaa ugu taabto marka waxaa weeyaan ijaaratu alcayn iyadu waxay noqonaysaa marka in shaygii cayntiisii wixii la kala ijaaranayey inayin wax waadixa oo macnaha hor taagan oo laysla taabanayo oo farsamadeedii haddii wax laga qabanayana ay tahay wax waadix hortisa yaalla oo isagoo ka qabanayo qofkan hawsha loo dirayaa ama caynta nafteeda wax la ysla garanaya ay tahay oo daabadda mankaa karaysa daabaddii way taaganta waa gaadhiga hor taagan oo de bal waa soo soo dhaqaaji oo kaas intaa imise weeyaan waa lagu wada hadlo maradan baad rabaa inaad tosho dee waaba dawaarli hadduu taagan taado awal hore wuxuu lahaa mara ii soo tol oo isaga u diray oo maradii iyo wixii iyo ciddii tooli lahayd waxa lagama hadlin shaqadii isagaa soo soo farsamaynaya wixiiba halkanna waxaa weeye maradan buu u dhiibanaya maradan tol buu leeyahay waaba dee dawaarli buu dul taagan yahay oo cayntii waa la isla hayaa farsamadeena waa la isla haya marka taa waxaa la yidhahdaa ijaaratu lcayn dadku marka ijaaratu caynkaasa aalaaba loo badiyaa mucaamaladu ay u badan tahay laakiin labadaasiba waxa weeyaan waa laba bannaan buuyi waayo wuxuu yidhi wa shartu ijaarati dimma dimo oo la ijaarto shardigeedu qabdul ujrati ujradii oo la guddoonto wey fi lmajlisi majliska lagu guddoonto oo markan uu shaygan dimada qofka uu ku xambaarayo waxay noqonaysaa in ujradii la bixiyo oo waxay leeyihin xaqiiq ahaan sidii salamkaoo kale ku socotaa oo waa in manaaficdii marka qofkan waxaan uu bixiyo oo lacagtii u qaatay isna markaa shaqo gala oo ujradii waxay noqonaysaa bimathaabati ra'salmaal marka waa ti loodhanay mogtahay salamka waa in ra'samaalka la bixiyaa ra'samaalka waa lasii bixiyaa waataynu salamta ku soo marray marka tanna waxa weeyaan waxay noqonaysaa in la bixiyo ujra lacagtii la bixiyo oo ujradii ay noqoto sidii raasamaalkii oo kale salamka isagiina hadhowta waxaa laga sugayaa hawshii loo diray inuu soo dhammaystiro wixii inuu soo dhammaystiro markaa goobta lagu bixinayaa buu leeyahy wa shartu ijaarati alcayni caynta ijaaradeeda shardigeedu waxa weeye oo marka shay cayn ah alcayn almustaajara shardigay leedahay waxaa weeye an takuuna alcaynu mucayana marka wuxuu ka hadlayaa caynta nafteeda marka maxay noqonaysaa shaygaa cayntee la kala ijaaranayaa ayuu rabaa marka inuu qeexo oo waadixiyo waayahay an takuuna alcaynu cayntii waa inay tahay buu leeyahay mucayanatan mid mucayanaa waa inay tahdoo cayiman oo isha lagu arkayo mushaahada bilcayn waa inay tahay maqduuran calaa tasliimiha maqduuran mid la awoodo waa inay tahay calaa tasliimihaa dhiibitaankeedana mid la awoodo waa inay tahay oo shay maalan cararay oo aljamalu shaarid awrkii cararay oo kale iyo acabdigii haaribkaah cararay kuwaas waxa weeyaan meesha way ka baxayaan isaga kolle ixtiraazaadkana keeni doona waayo marka wuxuu leeyahy waa inay tahay shay waa shuruudii caynta mu'aajarada la karaynaye waa inay tahay maxaan ku dhahdaa wax la dhiibi karo oo qofkii awoodu leeyahay inuu dhiibi karo waa shardiga labaad shardiga saddexaad yumkinu istiifaau lmanfaca yumkinu waa inay suuragal tahay istiifaau lmanfaca manfaco oofsashadeed manfacadii almadkuurati la sheegay minhaa caynta in laga oofsado waa inay maxaan ku dhahay suuragal tahay oo shaygani waa inuu yahay shay laga oofsan karo manfacadii gurigaasaan kaa keriyay markaad taado oo kale waa inay ahaato gurigii guri maxaan ku dhahdaa dee manfacadiisi laga oofsan karo waa inuu yahay oo wax maaragtay diyaarsan oo gelitaanka iyo degitaan iyo waa in maaragtay laga faa'iidaysan karaa wuxuu tusaalayaasha xag hoose dhigayaa uu leeyahay haddii ninkii suldaanka ahaa uu nin dhul u gooyo waa iska kirayn karaa oo dee waxaa iman karta buu leeyahy inuu maalan dee ka qaadi karo oo kale ayaa iman karta haweenaydii aan lala aqalgelin meherkii la siiyey dhulka loo siiyey oo kale iyadoon weli aqalgal iyo isaragba aanu dhicin way iska sii karayn kartaa marka waxa weeye manfacaddii way ofsan kartaa oo waxyaaba taasna tusaalayaal buu ka dhigay waayahay wayatasila istiifaau manfacatiha bilcaqdi waxaa kaloo shardinaya an yatasila inuu la xidhiidsado istiifaau manfacatihaa manfacada oofsashadeedu inay la xidhiidhsato bilcaqdi caqdiga heshiiska inay la xidhiidhsato ayaa la doonaya oo shaygan caynta ahee la ijaaray waa in markaa aan waxba la shardisan wixii baan kaa ijaaray laakiin waxaan rabaa bacda shahr gurigaa waan kaa keliy lakin bacda shahr baan ku wareejinaya la soco ijaarkii waa inoo dhammaaday maya waa ina ijaarku markuu dhaco manfacaddiina ay la socotaa oo dee markiiba oofsan karaa bil kadib laba bilood kadib baad gelaysaa wakhtigaas haddana waa heshiis baa nahay wakaa sax maaha waa inay noqon kartaa manfacadii inuu markiiba qofka oofsan karo caqdiga uu ku oofsan karo heshiisku markuu dhaco khalaas hawsha waa in loo wareegaa walaa yatadamana shardiga maaragtay shanaad walaa an laa yatadamana inaanu dimnisan oo laasimsan alintifaacu intifaaci aanu laasimsan istihlaaka cayniha caynteeda inay baaba'do waa inaanay laasimsan oo haddiiba shaygani yahay shay marka la isticmaalayo iskaba baaba'aya oo intifaacan lagu intifaaci uu keenayo cayntiisaba inay zuusho dee taasi markaa ijaaro geli kari mayso oo isagaaba tilmaami doono oo waayo shamcii la shidan jiro oo kale wax la karaysan karaa dee maaha shamcan yar la daaranayo markaa uu isticmaalay dee baaba'da marka waa inuu hay waxaan la karaynayaa uu yahay shay maxaan ku dhahdaa la intifaacsan karo oo aan cayntiisu halaagsamaynin manfacada darteed aan loo halaagsamaynin waan yacqida ilaa muddatin tabqaa fiiha alcaynu haaliba waa qodobkii lixaad waan yacqida waa inuu xidho ijaaradii ilaa muddatin muddo waa inuu markaa xidho muddadaasoo tabqaa baaqi ahaanaysa fiiha muddada gudaheesa alcaynu cayntu ay baaqi ahaanaysa haaliban fi lghaalib walow mi'ata sanatin boqol sanaba ha ahaatee fi lardi dhulkii maaragtay wixii dhulka ku saabsanaa wuxuu leeyahay waa shardiga lixaadee waa inuu heshiiskani muddo uu baaqi ahaanayo caynta muddo ay cayntani baaqi ahaanayso waa inu heshiiskani jiraa haddaa uu badiya doono boqol sanaba haata guti macnaha wuxuu ka wadaa uun shaygan maaragtay dee la kiraysto muddada lagu kiraystay waa ina cayntani baaqi ahaanaysa ee cayntani cayn zuulaysa oo muddadaa la waayayo waa inaanay ahayn ay tahay shay baaqiyoo sii jiraya intuu oofsanayo oo qof ka dhammaysanaya maxaan ku dhahay xaqiisii falaa tasixu ijaaratu axadi alcabdayni marka halkanna wuxuu sheeg sheegayaa waxyaaba ixtiraasaadka ahaa ixtiraasaadka waxyaabaha uu ka duwayo ee ka saarayo shuruudaha kuu soo sheegay ayuu halkanna waxoogaa ka tibaaxaya wuxuu yidhi falaa tasixu ansixi mayso ijaaratu axadi alcabdayni labadii addoon mid ka mida kiraynti ansixi mayso labadaa addoon mid ka midaan kaa kireeyey inuu saa u hadlo ansixi mayso waayo waxaa rabay dee inay tahay mucayan inay tahay waxaan la kala karaysanayn wax mucayana oo marka dee ijaaradu ay tahay ijaaratuulcayn ay wax hortiisayaal ay tahay marna mawsuuf ay tahay oo wax la sifeeye ay tahay oo cayn wax dee waadixa waayo taasi waa qodob walaa haa'ibin waxaan kaloo bannaanayn yacni maaragtay shay haa'ib ah kirayntiina ma bannaana wa aabiqin mid cararayna kirayntiisi ma bannaana oo intaa wuxuu ka ixtiraasayaa maqduurun calaa tasliimihi shay maxaan ku dhahdaa la awoodi karo dhiibistiisa waayahay wuxuu yidhi wa ardin laa maa'a laha waxaan kaloo bannaanayn walaa ijaarata ardin dhul inla kireeyaana ma bannaana dhulkaasoo laa maa'a laha wax biyo aan lahayn walaa yakfiha walxaal laa yakfiha dhulka aanu ku fillayn almadaru roobka aanu ku fillayn lizarci yacni maarata zarc aanu ugu fillayn oo dee waa tii taana wuxuu ka ixtiraazaya waxaa weeye istifaa'u lmanfaca manfaca oofsashadeed manfaca oofsashadeed oo waa in shaygan manfacadiisi la oofsan karaa marka hadduu kireeyo dhul aan biyaha biyana lahayn roobka ku da'ayn aanu ku fillayn zaracna wax loo kiraysanay bay dee macnaheeda gaaray wadataa markaa zarcaas in la zarcaa la doonayaa marka mar haddii aan dhulkii roobkiina ku fillayn biyo ku jiraana aanay jirin dhulkaa kirayntiisu aan kaa beerto oo beeriga kiree waxa weeyaan dee manfacadii oofsan kari maayo saa darteed baanu ansaxayn buu leeyahay oo wuxuu ka ixtiraasayaa inaan manfacadii meesha aan la oofsan karayn waaye wuxuu yidhi waxaa'idin likansi masjidin walaa ijaarata xaa'idin mid xaydaa kiraynteedna haweeney xaydkii qabta kiraynteedna ma banaana likansi likansi masjidin masaajid fiiqitaankii loo kiraysto islaam waxoogaa iskaba xaydka ku jirta in la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa waxaad yeeshaa waan waxoogaa qarsha lagu siinayaa masaaidka warka soo xaadxaad ijaaradaasi ansix mayso waayo waxaan rabaa caqdigani inuu keeni karo inay markaaba dee camalka qofku baashiro oo manfacadii caqdiga in lagu helo laakiin halkan sharci ahaan baa waxaa weeyaan qofkani waxaa ku qumaya markaa dee wasfi aanay suuragal ahayn qofka masaajidka markaa inuu ka shaqeeyo isagoo xayda mar haddii aan caqdigii heshiiska markii hore loo fulin karayn oy odhan karto balada ayaama ii hadhay ayaamahaygaas markaan xaydka dhammaystaan imanaya dee socon mayso marka waxa weeyaan sharci ahaan baa wixii waxa ugu qumay inaan meesha geli karayn wamankuuxatin liridaaci bilaa idni zawjin wamankuuxatin tii la guursaday ee la qabayna ijaarinteedu ma bannaan liridaaci nuugma loo ijaarto bilaa idni zawjin zawjkeeda idankii la'aantii la ijaarto haweenay la qabo oo nin xaaskii ah in markaa nuugmadeedii maaragtay laga karaysto oo layaa ilmaha kan noo nuuji kharashkiina qaado ninkii qabayna ee caaneeyeyna aan idan laga qaadanin waxaa weeyaan arrintaasina ma bannaana taasina yana bannaana maysuu leeyahy waayo waxaa weeyaan manfacada in la dhiibo ayaan suuragal ahayn oo xaqii zawjka ayaa markaa meesha ku xidhan walaa istijaaru lcaami mustaqbali walaa istijaaru lcaam caamka ee mustaqbalkee soo socda ijaarin la ijaaroo la kireeyo shaygiina ma bannaana ligayri mustaajiri kii kiraysnaa cid aan ahayn laga ijaaro wayajuusu way bannaan tahay lahu lilmustaajiri way u bannaantahay nin baa guri ku jiro markaasaa gurigii waxaa rabaa in ninkaa laga kireeyo oo la yidhahdo ninkan waxoogaa hadda sanadkan nin baa ku jiree caqdi aan gallo heshiis ah sanadka dambean adigana kaa kireeyey sanadka dambean adigana kaa kireeyey waxaa weeye macnaha noocaas oo kale ay waxaa weye isnama bannaana waa intifaaci waa ti caqdiga waa inuu la xidhsadaa caqdiga waa inuu la xidhsadaa intifaacsigii taasina ma jire waayo hadda waa mashquul shaygii markaad raba in la kireeyo waa mashquul laakiin kii kirays u kiraysnaa in loo tajdiid caqdiga oo loo ziyaadiyo o la yidhahdo waxaan kuugu daraynaa kire aan ku heshiino sanadka dambe inaad sii aad ku sii jirto taas way bannaan tahay waayo isaga waxa weeyaan dee wuba ku jiraa gurigii walashamaci lilwuquudi lilwaquudi walashamaci shamacii yacni kirayntiisa ansixi mayso lilwaquudi maaragtay shidasho daraaddeed loo kireeyo waxa weeye kaana ansixi mayso waayo dee cayntiiba halaagsanayso marka baalkaa yar la shee fitiilka dabka lagu qabto shamaca waa garraysa ma shamaca yar la shito maaragtay dubaaladda yar leh oo dee iska mashhuurka guri waa laga heleed magaladan iska yaalla marka waxa weeye markaad shiddo oo dee aad dhulka salka dhulka u dhigto waa dhammaanaya suu dee u shidmayo gebagabow baalkaas marka waxaa weeyaan dee waa cayntii dhammaydba waa halaagsantay wixiina ijaaradu waa intifaacsi walaa maa shay ijaaradin ansixi mayso laa yabqa aan baaqi ahaana ilaa sanatan sanad mooyaane maalan tusaale akara in la kireeyo minha iyada sanad wax ka badan ma bannaana oo shay maxaanku dhahdaa sanad oolaya inaad laakiin sanad ka badan halaagsanaya inaad kirayso oo ijaarto ma bannaana waayo waxaa weeye manfacadii isaga qudhis waa tegaya waa waxaa dhacaya markaa istihlaag ayaa dhacaya قال المصنف رحمه الله تعالى وشرطها أن تكون المنفعة مباحة متقومة معلومة إلى آخره وشرطها إجارة أسحتان كذا شرط كذا وحوية أن تكون إني أهاتو ama ay tahay almanfacatu manfacadu inay tahay mubaaxatan mid bannaan inay tahay oo sharci ahaan u bannaan inay tahay mutaqawimatan inay tahay mid qiimo leh macluumatan mid la yaqaano ay tahay weli ijaaradii meel ku guda jiraa shaygan markaa la ijaaranayo ee la kiraynayo waxaa ka mid a waxyaabaha laga doonaya inuu ahaado shay manfacadiisu uu mubaax yahay xagga sharciga oo aan xaaraana ahayn marka waxaan la kirayn karaa waa inuu yahay wax maxaanku dhahay mubaax ah oo manfacadiisa la intifacsan karo waxa weeye waxaa meesha ka baxaya isagaa tilmaami doona wix xaaraan ahaa lama kirayn karo wax xaaraan ah mutaqawiya meeshu ka leeyahay lama ma aha macnaheedu sidii tii hore aynu soo marray oo waxaasi waa mutaqawim iyo waa mithli aynu soo marray ma aha ee halkan wuxuu uga jeedaa shaygaasi waa inuu yahay shay qiimo leh oo macnaha wax lagu bixin karo shay qiimala oo wax lagu bixin karo waa inuu yahay shaygana maxaanku ay la kiraynayaa macluumatan manfacadaas waa inay ahaataa macluumatan shay macluumo ah oo la yaqaano caynteedii baa la garanayaa qadarkeedii baa la garanayaa wixii ay taraysay baa la garanayaa waa shay macluum ah marka manfacadu waxaaso dhan mala shir waa inay tahay mubaax waa inay qiimo leedahay waa inay tahay wax la garanayo ka qowlihi aajartuka litasraca aw tabniya aw taxmila bintaara xadiidin ilaa aakhirihi wadaalika tusaaluhu waxaa weeye ka qowlihii odhaahdiisii oo kaleba weeye aajartuka waa kaa kireeyey yacni dhulkaas baan kaa kireeyey alarda litasraca inaad beerto oo waxa aya waxaad ka beerato aw amase tabniya aad dhisto aw amase taxmila aajartuka waan kaa kireeyey haadihi daabba daabbadaasaan kaa kireeyey taxmila litaxmila inaad ku qaadatid qintaara xadiidin yacni xadiid miisaankiisu qintaar yahay bir maaragtay biro qintaar ah qintaarka adigu ilaa boqol iyo labaatan rodol ayay ku qiimeeyaan waa micyaar ama shay miisaan ah baa qintaar la yidhaahdaa adigu boqol iyo labaatan rodol waxba yidhahdaan marka wuxuu leeyahay tusaale buu markaa bixinayaadoo dee dhulkaas waxaa weeye dhulku waa shay muntafica oo mubaaxa oo bannaan sharcigu ku banneeyey oo yacni qiimo leh oo qiimihiisa aan la garan karo oo marka wuxuu dhulkaasaan kaa kireeyey inaad beerata kaa kireeyey markaa dee uu beeranaya isagiina wixii lagu heshiiyey uu kaga kireeyey inaad wax ka dhisatid balbalooyin iyo wuxuuna ka samaysatid carshaan iyo wuxuunbaa maaragtay baan kaa kirayey inaad aad ka dhisatid daabadaas baan kaa kireeyey gaadhigaasaan kaa kireeyey inaad birihii xadiidka ay qintaarkaad haysatid inaad ku raratid baan kaa kireeyey waxaasoo dhan waa bannaan yahi aw amase qutnin yacni aad qintaara qutnin baalkii cudbiga la odhan jiray qintaarkiisa inaad ku raratid baan kaa kireeyey fii muddatin macluumatin wa biujratin macluuma an takuuna waa inay ahaato markaa fii muddatin muddo waa inay ahaato muddadaasoo macluumatin la yaqaano ijaaradaasi waa inay muddo macluuma ay ahaato oo labadan wax kala heshiiska gelayaaba ay isla garanayaan wa biujratin waa inay ahaato ujro iyo kharash kaasoo macluumatin macluuma ah oo la garanayo walow biru'yati jusaafan walow kaana alcilmu yacnii cilmiga iyo ogaalku ha ahaadaba biru'yati arag lagu ogaanayo jusaafanba ha ahaado oo jusaafku waxa weeyaan shay markaa dee isaga aan yacni miqdaarkiisa markaa macrifo loo lahayn oo kale yacni istaajartuka istaajartu minka waxaan kaa ijaartay haadihi daar bihaada alqadri aladii ra'aytahu waxaad u jeedo halkaa ka muuqda waxaasan kaa kiraysta jusaaf bay noqonaysaa ama waxaa weeyaan shaygaa waxaan kaaga ijaartay kawma min alطacaam alladii taraahu aad arkayso shayga tuurka ah dacaamka ah raashinka ah baa waxaa kaa kiraysa markaa jusaaf baa la yidhahdaa oo wax markaa dee u jeedo muuqaalkiisa muuqdo oo dee mar'iya oo araggaasu macluum kuya waa loo jeedaa kaaba hadduu doona ha noqda buu leeyahi marka wixii waa in muddana ay leeyihiin dee waa wixii markaa la ijaaranayey ee la intifaacsanayey oo isagaa kuu sheegi doonaa waxyaabaha qadarka ashyaada manfacada sideedaba qadarkeeda maxaa lagu ogaanayaa oo maxaa lagu qadarayaa dee mar waxay noqonaysaa zaman mar waxay noqonaysaa camal isagaa kuu sheegi doonaa marka wuxuu leeyahy halka kan waa inay muddadii wixii muddo leh muddadeedu waa inay macluum tahay oo gurigaas maalan intaasaan kaa kiraysa muddo lix bilooda muddo shan bilooda muddo intaas ujradii waa inay macluum tahay oo la garanaya w waxaa lagu kala kiraystay aw amase manfacatan waa inay ahaato manfacadaasoo ukhraa kale oo waxay ka noqon kartaa iyadoo aan ahayn shay maxaan ku dha ujro oo la bixinayo shay manaafacaada bay noqon kartaa waxaa lagu kiraysanaya shay manaafacaadaay noqon kartaa oo muxuu tusaalaha dhiganayaa yacni inuu maalan yidhaahdo waxaas gurigaasaan kaa kiraystay sanad inuu addoonkaygaasina kuu shaqeeyo aad intifacsatid baan kaa kiraystay muddo laba sannadood oo kale intifacsatid marka waa shay intifaac ah kiradii marka waxay noqotay wixii lagu bixinayay maaragtay kharashka ahaa waa shay intifaac ah daartaas baan kaa kiraystay sanad baanan kaa kiraystay waxaanan kaa kiraystay aduna gaadhigayga inaad raacraacdid oo ku shaqaysatid ama aad maarata meelhu meeshu u baxo aad u raacdid muddo laba sannadooda safarkaaga ayaad ku gashay markaa shay intifaaca leh oo kale ayaa shayga wax lagu kiraysta u noqon karaa falaa tasixu calaa zamrin wa xamli khamrin ligayri iraaqatihaa falaa tasixu ansixi mayso ijaaradii ansixi maayo ligayri iraaqatihaa daadinteeda kayrkeed loo jaarto oo wuxuu ka duwayaa marka haddii dee khamrigii la baabi'inayo oo la raba in la daadiyo lasoo waa qof in lacag la siiyo leeyahay soo qaa khamrigaas soo soo daadi waxaa weeye taasi way bannaanta waa dee itlaaf waxaa la baabiinaya shayga munkarka ahaa waa isaalatulmunkar markaa dee wuxuu leeyahay ila waa kii noo soo sheegay inay mubaaxo tahay manfacadu waxaan markaa ansaxaynin in qof la soo kiraysto mismaarkii wata mismaarkii baalki la garaacayey ee masaamirta wixii noocaas ee myuusiga ah ee la garaacayey ee shareecadu aanay ogolayn in lasoo ijaarto oo lacag lagu bixiya xaaraan weeye ijaaradaasina ansixi mayso waa kii rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi layakuununna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalkhamra waalmacaazifa ummaddayda waxaa ka mid ahaan doona kuwa xalaashanaya farjiga oo zinada bannaysanaya iyo xariirta iyo khamriga iyo macaasif waxyaabaha la garaacdae laga tubashada ah waxaa weeyaan baa ka mid ahaan doona baa rasuulku yidhi marka arrintaasina ijaareedu ansixi maysa xaaraan weeye khamrigii baan qudhiisu dee shayga xaaraamta ah oo aan bannaanayn in lasoo ijaarto oo maxaanku dhahdaa qofkii kuu qaadayey waayo dee ilaa tobaneeyo waa tii rasuulku nacdalay kii cabbayey ka maaragtay soo miiraya ka iibinaya ka dilaalka u ah ka xambaqaadaya waxaasoo dhan waxay ku jiraan nacdasha ilaahay saa darteed baanu ansaxaynin waxa la yidhahdo heshiis ijaara ah oo kiraynay waxaa weeye ansixi maayo wa kalimati bayaacin laa kulfata fiiha walaa tasixu lijaaratu ansixi mayso kalimati bayaacin kii wax iibinayey ee dilaalka ereygiisa in la soo ijaarto ansixi mayso ereygaasoo laa kulfata wax taklifaahi fiihaa gudaheeda aanay ku sugnayn wain rawajat haba qiimogelinayso ereygaasi asilcata silcadaba ha qiimogelinayo oo markaa dadkii ha iibsanayeenbe ijaaradaasna ansixi mayso wuxuu leeyahay in mid halkan la keeno oo halkan uu marka cabbaar ka qayliyo shaygaas waa shay fiican waa shay jabana iibsada oo halka eraya uu ka yidhaahdo in saa loo soo ijaarto oo kharash la siiyo ijaaradaasi ansixi mayso waxyaabay ku cilaynaya waxaa ka mid a dee wixii waxaa rabay wax maaragtay mutaqawima oo qiimo leh hadalkaas dee hadal qiimo leh oo la qiimayn karo oo maaragtay ama macluuma oo la garan karo waxa lagu qiimeeyo ma jirto aduu qaar ba waxay leeyihin hadi muddo badan uu shaqaynayo qofkii oo dee waa shaqo oo u maaragtay muddo dheer ay tahay oo yacni maaragtay dee ujiro laga bixin karo m muddo ah dee muddadaa uu meesha taagan yahay iyo qaylada iyo hawsha iyo waa ku qaadan karaaba eemada qaarkood leeyihiin laakiinse warka wuxuu leeyahay kelmaddaasi mar haddii aanay ani wax kulfa laa kulfata fiiha baa macna ku jira oo yani wax maaragtay mashaqaa iyo wax dhibi aana ku jirin waxa weeyaan iyana loo soo ijaaran maayo lakin waxaa meesha imanaysa haddii uu dee maalin dhan ama geyn dhan uu shaqaynayey oo qaylinayey oo dee ninka murawujka ah ee wixii qiimogelin ugu jira waa dhici karta imada qaarkood sida maaragtay muqniga manhaajka sharciisa uu taabanayo inay bannaantahay buu keenaya waxamli qintaarin lam yucayin maa huwa waxamli qintaarin qintaar ijdaankan qintaarka ah muggii yani maaragtay qaaditaankii baan ijaaradii ku ansaxayn kaasoo lam yucayin aanu cayinin maa huwa muxuu yahay qintaarkaasi ma birbaa ma burbaa muxuu yahay mar haddii aanu cayinayn yani xamli qintaar intaasaan maaragtay kaa karaystay ii qaat waxaa weeye wixii aanu cayinayn wixii aan la garanaynin waayo hadduu bir iyo wax kale yah dee waa kala tegaya waa kala qiimo badnaanaya waa kala culus yahay waa kala duwanaanayaa marka wixii waxdaysan weynay yihiin la rabo markaa in la qaado oo la kirayo wa kulli shahrin yacni bil kastaba bidirhamin baan kaaga karaystay gurigaa waxaa weeyaan ijaaradaasina ansixi mayso walam yubayin walxaal lam yubayin aanu caddayn jumlat almudda muddada intay tahay jumladeedana aanu caddaynin oo waxyaabaha isku khilaafsan yihin fuqahadu waxaa ka mid a muddat lijaara qofka guri buu kiraysanaya ma la shardinayaa tacyiinu awal mudda muddat alijaara iyo wa nihaayatuhaa inuu kiradan marka la kiraysanayo guriga oo dee maaragtay wakhtigaasaan kaa kiraysanaya ilaa muddadaas sanad laba bilood shan bilood lix bilood in awal iyo nihaayo la sheega ma shardiga mise ma aha isku khilaafsan yihiin markaa shaaficiyadii waa ragga qaba in markaa jumlada muddada aad ku jiraysa guriga waa in la sheegaa haddii kale ijaaradii ansixi mayso oo yani bishiiba intaasaan kaa qaadaya kaa kareeyey ansax ma habeenayn madhabka waayo waxay leeyihiin marka meeshii dee waa in la ogaadaa muddada qofkan ku jiray muddadii duuduub ahaan waa in loo ogaadaa markaa kadib muddadii guud marka la ogaado bay noqonaysaa in halkaa la yahaa bishii markaa intaa bixi saasay u qabaan lakiin waa masale khilaafiya oo aymo badan waxay leeyihiin waxba shardi ma aha haddaa haddii bishii layahay intaa bixi markay bishaas dhammaatana ta kale ay soo gashaan halkaa waa ridaa jirta oo raalli ahaanshahaas iyo ku jiritaanka meeshu kusii jiro iyuunba ku sugnaanaya maxaan ku dhahda haddiiba ku horreeyay heshiiskii oo tajdiidun baa iska jira tajdiid baa iska jira bir walba marka waxay noqonaysaa in uu markaa qiimihii uu bixinayo mar hadduu isaguna kusii jiro bishiina qiimo go-aan lagu heshiis yahay waxaa weeye taa kale markay soo gasho unbay iska cusboonaanaysaa macnahaasay eegeen taasaanad moodaa run ahaantii inay ay maaratay raajix tahay wax hadda lagu diido maanic ma jiro waayo wuxuu yidhi walaa biاطucmati wاlkiswati walaa tasixu اlijaaratu ijaaradii ansixi mayso biucmati shaygii madcuumkaa wax lagu kireeyo oo lagu ijaarto walkiswati dharkiin wax lagu ijaarto ansix mayso macnaha wuxuu leeyahay qofkii inaad cunno ataad halkaa ka shaqee waxa ii qabo waxaan ku siinayana waa dhar ama waxaan ku siinaya waa cunno cunnaan ku siinaya taasina ansix maysa bule marka masalada iyada khilaaf baa ku jira qudheedu oo ilaa saddex qowl bay isugu khilaafeen fuqahadu rag waa qolyahan shaaficiyada waxay leeyihiin ma bannaana waxayna arrintaa ku cilaynayaan ujiradii baa majhuula ah ujiradu inay macluumad tahay baa la rabay oo dee waa jahaalo faaxisho ah oo cunno un baa lagu siinayaa ama dhar baa lagu siinayaa dood baa ka iman karto hadha waa madaxa imaanka la isdhaafi karaa oo cunnadii iyo tacaamkii iyo dharkii way kala duwan yihiin wixii waa kala duwan yihin dharku waa kala duwan yahay cunnadu waa kala duwan tahay marka hadhowta khilaaf baa halkaa ka imanaya qarar iyo jahaala meesha ku jirta saa darteed ansixi mayso xanafiy xanafiyadu waxay leeyihiin way tafsiiriyeenoo haweenaydii la soo kiraystay naas inay nuujiso ilmo ay naaskiisa nuujiso iyada cunno iyo iyo dharba waa lagula heshiin karaa laakiin wixii kale mada wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna ayay adu ka deliishadeen a'immada qaarkooda sida maalikiyada iyo xanaabilada qowlkooda mashhuurkaa iyo waxa weeyaan inay arrintaasi bannaan tahay oo aayaddaana way keeneen wixii kalena qiyaas waa la iska gelin karaa xadiidna way keeneen odhanaya rasuulku inuu ina muusa aajara nafsahu ثamaaniya siniin aw cashara siniin calaa cifati farjihi wa طacaami baطnihi oo axmed ibn maaji ay wariyeen laakiin sanadka xadiisku waa daciif oo nabiy llaahi muusa tireeyey naftiisa cifada farjigiisa uu markaa dhowro iyo caloosha cunadii caloosha maaragtay wuxuu caloosha ku ridi lahaa uu kireeyey naftiisa ka kireeyey lakin xadiiskaas waa daciif waxay degasheen saxaabadu inay ku camal faleen oo dad badan oo ijaarteen oo hawl u dirsadeen inay cunno siiyeen wax sugan weeyaan saa darteed qowlkaas baa aimadu ay aad mooddaa maalikiyada iyo xanaabiladu ay qabaan baa raajix ah ibnu cuthaymiin qudhiisu kitaabkiisa sharxu mumtica arrintaasa xoog badan buu leeyahay oo kaga hadlay waxaad isagoo khilaafo matniga kitaabka uu sharxinaya baa matniga ku keenay inay arrintaas ansax tahay markaa khilaafkeeda ma taabanba ee arrin bannaanuun ayuu ku socodsiiyey waana dee waxa curfiyo dadkuna ay markaa isticmaali karaan qofkii inuu odhan karo waa la iska celin karaa bay leeyihin hadii xitaa khilaaf dhaco waxaa weeye dee curfigun baa loo celinaya oo cunnada la siin karaa maxay noqonaysaa qofkii wax ka shaqeeyey falmacruufu curfan kalmashruudi shardan bay yidhaahdeen oo curfigaa markaa ictibaarkiisa yeelanaya waxa qofku qaato cunnada la siin karaa maxay noqonaysa halkaasa la iska celinaya uma dabeetana almanfacatu manfacadii qad laa tucrafu inaan la garan baa la arkaa ilaa bizamaani zaman mooyaane wax kale inaan lagu garanin wadaalika suknaa yacni sakankii degsimadii guriga oo kaleba weeye waridaaci nuugmadii nuugintii nuujintii fatuqadaru waxaa lagu qadaraa bihi ay bizamaani baa lagu qadaraa yani wuxuu leeyahy halka kan wixii maalan ku saabsan waxyaabaha qaarkood waxay fuqahadu yidhaahdaan waxna waxaa lagu garanayaa manfacada zaman baa lagu garanaya manfacadii oo lagu qiyaasaya waxna camal baa lagu qiyaasaya waxna labadaba ama mid ka mid ah oo dee maalan hadda marka laga hadlayo sakan iyo gurigii degsimadiisii waxay noqonaysaa markaa dee in la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa zamanun baa lagu qiyaasi karaa oo qofkaasi dee guriga degsimadiisa intifaacu intifaacsanayo wuxuu ku xasilayaa zaman bil laba bilood shan bilood intuu ku jiro muddada intifaaciskiisu zaman buu noqonaya oo dee nusuustana meelo badan baa dee laga qaadan karaa calaa an taajuranii amaaniya xijaj yani sideed sannadood marka qofkii la ijaarinaya zaman markaa zamankaas ama sanada lagu qadaro ama nisfu sanaha lagu qadaro yani maaragtay ridaaci oo kale xawlayni kaamilayni waa ka qur-aanku tilmaamaya xawlayn marka waxaa weeyaan noocaas wuxuu noqonayaa nooc zaman lagu qadara isaguna markaa lagu jaangoynaya oo heshiiska wuxuu noqonayaa gurigaa maxaad iga karaysatay muddo sanad ah dadka markaa heshiis in la kala qorto ayaa asal oo fiican dadku in heshiis hadiyo goor siaan la ysugu dhicin dadku hadiyo goor heshiis inay wax ku galaan baa fiican adduun weynaha soomaalida anaad ugu dhaqmine dadku markaad guri karaysanayso yamantaas baan arki jiray markaad guri karaysanayso waxaa iska jira meelo maaragtay xafiisyo gaara u furan oo xaafadiiba xafiis baa ka furan oo markaa lagu kala qortaa oo dad iska haysta xafiisyo oo dadka u shaqeeya oo xogaana ka qaata marka waxay soo qoraan shuruudihii heshiiska marka guriga waxaa lagu kala qoraya sanad baan heshiis ku gelayaa wakaa waxbaa la kala qoranaya kiradii bisha waa intaa wixii o dhan hadhowta marka ka baxayso maxaa maxaa lagaa rabaa maxaa guriga aad maxaad qofkii laazimaya hadduu u geysto waxbaa heshiis la gelaya marka waxaan rabaa in wixii si aan hadhowta isku dhuuc iman dadku hadii goor qoraal in lagu kala baxo waa si marka zaman baa tanoo kale loo celinaya waqad laa tucrafu inaan lagu garan baa la arkaa manfacadii ilaa bilcamali camal mooyaane wadaalika tusaalu kale xaji weeye xajkii iyo wanaxwii wixii kula mida oo dee camalkii uu noqonaya qofkii markiu qof kiraynaya xajkii in laga xajiyo qofka way bannaan tahay oo qofkii ama dee dhintay ama dee qof nool oo macduub ah oo qof aan markaa gaadidkii raaci karaynin oo diyaaradii xamili karayn masocda xamili karayn oo nool waa laga xajin karaa sida rasuulka salawatu ullahi wasalamu aley ka sugan qof baa loo kiraynaya marka istiijaar baa la siinaya oo la ijaaraya qofka marka waxaa weeye dee camal buu gudanaya oo camal baa markaa lagu qiimaynaya adoo meelihii manaasigta buu marayaa marka waa camal iyo wixii kula mid a oo dee hadda markaad rabto inaad gaadhi karaysatid oo aad tiad halkaad ka raacayso meel heblaaye aad ku tegaysid waxa weeyaan waxa manfacadaas waxay ku xasilaysaa waa camalka ayaa mundabit ku tahay laakiin zaman maaha halkaad ka tegaysa waxaad rabtaa ilaa burcaad kiraysata ilaa hargeysa ilaa saasoo kale meel baa safar u tahay marka haddaad tiado gaadhinka waxaan kaa kiraystay maanta maanta oo maalinimo ah dee waxa weeye iyadii maaha maaragtay wax mundabita ma aha maalintii meeshii ma ku tegi karaya maalin maxaan ku dhahdaa waktigu zamanku markaa wax kasta iman karaa marka ijaaradu maalin maaha laakiin wuxuu noqon karaa masaacada maaha laakiin wuxuu noqonayaa ijaarkii manfacadii oo camalkii buu noqonaya halkaa iga qaad oo melhiblaaye igee waa camal marka ijaarka wuxuu ku mundabit yahay manfacadii camalkaasu mundabitka iyo inuu ku qaado meeshii lagugu talagalay aad ijaaradii aad ku tagto waa zamanka haddii la eegana waktigii haddii zaman la qabsadaan inuu ka hor marna waa dhici kartaa inuu ka gadaal marna waa dhici kartaa marka mundabitku waxaa weeyaan waa xagga maxaan ku dhahdaa waxaa la yidhaahdo camalka weeye waayo wuxuu yidhi waqad wanaxwihi iyo wixii kula mid fatuqadar waxaa lagu qadaraa buu yidhi manfacadii bihi ay bilcamali baa lagu qadaraya waqad tucrafu in manfacadii lagu garta ayaa la arkaa bihimaa labadoodaas oo zamankii iyo camalkii ah wadaalika tusaalaheedu waxaa weeye kalkhiyaadati tolitaankii maryaha la tolayey walbinaa'i dhismihii guryaha la dhisayey ninkii wastaadka ee nijaabkii la howlgelinayey wa tacliimi lqur'aani qur-aanka bariddiisii oo dee maaragtay la ijaaranayey fatuqadaru waxaa lagu qadaraa biaxadihimaa yacni midkood baa lagu qadaraya oo labadaas ama camal baa lagu qadarayaa ama waxaa lagu qadaraya manfacadii waxa la yidhaahdo yani maxaan ku dhahdaa zaman baa lagu qadaraya laakiin labadoodaba mar la is wada raacin maayo oo maalan dee qur'aankii oo kale qur-aanku ma la ijaari karaa macallinkii ma la soo ijaaran karaa macallinka kharash ma la siin karaa waa masalo culamadu ka hadlaan khilaafkeeda sida raajixa waa la waa la siin karaa waxyaabaa loo dariishanaya dee rasuulku wa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ninkii ugu meherinaye haweenayda waxaan kugu meheriyay buuhi bimaa macaka min alqur'aan riwaayaadka qaarkood bar baa la yidhi maaragtay aayada noocaas iyo noocaas oo dee ninka kharash baa laga doonayey waxaa laga isdaaq baa laga rabay qur-aanka baridiisi markaa waa manfaco waxaa lagu qaadanayo ciwad lagu qaadanayo iska bannaanta xadiiskii ninkii la qaniinay qudhiis way ka deliishadaan inkastoo qaarkood ay yidhahdaan waa baabal istishfaa iyo isdaweyn xaggii bay noqonaysaa aduu marka qur-aanka waxaad odhan kartaa dee ama zaman muddadaas sanadka waxaan rabaa ilmihi inaad qur-aanka igu dhammaysid ama inta aad igu dhigtid oo zaman baa heshiisku noqon karaa la ijaaran karaa sanad laba sanad saasoo kale ama wuxuu noqon karaa maaragtay suwar mucayan ah oo camal ah waxaan rabaa inaad ilaa maaragtay shan iyo tobankaa juz aad ilmaha ii bartid waxaan ku heshiinaynaa intaa waxaa weeye markaa camalna waa noqon karaa zamanna waa noqon karaa markaa midkood baa lagu qadaraya fain qudirat haddii manfacadii lagu qadaro bihimaa labadoodii haddii lagu qadaro oo maxay ah zamankii iyo camalkii haddii lagu qadaro oo faqaala uu yidhaahda ninkii wax kiraysanayey ista'jartuka waanku kiraystay litakhiida lii inaad ii tosho haada thawba maradaas bayaada haada alyowm maalintan caddaanteeda oo iftiinka weyne intuu joogo maalinnimadu maalin weynta inaad ii tosho ayaan rabaa lam yasixa ansixi maayo ansixi maayu leeyahaado dee waxa weeyaan wuxuu jamciyey zaman iyo camalkii buu jamciyey oo dee camalka waxaa dhici karta inuu buuxiyo wakti wax ka badan iyo wax ka yar halkaa markaa qarar iyo jahaala ku jirto waxaa le munaasaca iyo dood baa iman kartaa oo in laysku dhaco oo khilaaf yimaado ayaa dhici karta waa adii kor shuruudahan badan waxaanu laga faa'idaysanayaa nusuusta axaadiistii la kala ilaalinaya ijaaradu beecun bay daba socotaaye wixii qarar ama jahaalo ama saas oo asbaabeed hadhowta keeni karta khilaaf dadka dhexdiisa ah waxaasoo dhan baa la ilaalinaya subkii oo kale wuxuu leeyahay meeshan waxaa loo jeeda marka la diidayo waa marka labadaa shayba la qadarayo oo maalinnimadii muddadii iyo camalkiiba laakiin hadduu camalku u qasdinayo isla markaana uu rabo in loo dedejiyo uun uu yidhaahdo maaragtay waxaan u baahanaad bal maanta hadaad dhamayn kartay hawshii aad dedejiso taas wax dhiba male wax dhiba male oo markaa dee ay u jeedo xasin iyo wixii inuu boorriyo oo maaragtay bal hawshii dhammee oo ii dedeji oo waxaan rabaa inaad dhaqsimaanta haddaad dhamayn karto waka laakiin asalku yahay hawshin loo qabto watushtarau macrifatu araakibi wa tushtaratu waxaa la shardiyaa macrifatu araakibi ninka raakibkaa macrifadiisa garashadiisa waxa uu fuulayo ee uu ijaaranayo inuu macrifo u leeyahy taas baa la shardiyaa bimushaahadatin yacni arag uu arko inuu markaa dee yacni arag uu ku garto aw mase wasfin sifa uu ku garto tilmaan tilmaantaasoo taamin mid taam ah ninkaan wax kiraysanaya raakibka gaadiidka uu fuulaya raba inuu kiraysto waxaa la rabaa inuu aqoon u leeyahay oo mushaahado wixii uu arko taanaa amase wasfi taamo waa markii ijaaratu dimma dummad marka wax lagu ijaaranayo waxaa weeyaan waxay noqonaysaa dee wax la sifeeyey wasfi taam oo tilmaantiisu ay aad u muuqatay ayaa markaa loo shardinayaa inuu markaa ninkii ku garanayo kii wax kiraysanayey wakadaa waxaa kula mid a maa yarkabu yacni yushtardu waxaa la shardinayaa oo taa la mida maa maa yarkabu wuxuu fuulayo calayhi korkiisa oo min maxmarin hawdajkii guradii laysu guriga maarata awrka korkiisa ahayd iyo hayri hayrkeedba oo waxyaabaha kante hadda waxay la tahay cidinama isticmaasheen gaadiidkeennan iyo gaadiidkooda yaraa kala duwaneen waxaa un gaadiid u ahaa dee awrtaa iyo waxaasaa la fuulayo o la kala kiraysanayay awr kiraalaa jiray oo sida baabuurtaa loo soo taagaya iyana maaragtay iskasoo lasoo diyaarinayo oo oo la kareeyo marka kutubtan markii la qorayay arrimahaasunbaa socday marka wuxuu leeyahay waxyaabaha kale inuu garanayo la shardinayo waxaa ka mid a rakuubkan ama awrkan uu fuulayo korkiisa wax la saarayo oo mahawdaj maxmalku waa hawdajka baalka yidhahdaanoo gura yaroo maara dusha looga sameeyo oo markaa dee la galo ayaa maxmal la yidhaahdaa ma taas iyo wixii la mida oo kayrkuna baalkii surajkii oo koorihii iyo ikaafkii oo karbaashkii iyo waxyaabaha noocaase la saarayo waa inuu markaa dee garanaya maxaa meeshii ile meesha waa safar dheer oo gaadiid baa la saraara oo isaana gaadiid ahe waxaa korkiisa saaran muxuu yahay meel hawdaj u dhisan baa iyada kulida kala qiima yeelanaysa marka gura loo rakibo iyo markuu dul bannaan yahay iyo miduba qiimeeda gaarka yeelanaysa laakiin hadda waxa weye wixii la raacaya waa gaadiid ama gaadiid cir ah oo diyaarada ah ma waa maaragtay baabuur ama waa tareenno marka iyana de marba wuxuu gaadiidku fulaya unbuu yuu noqonayaa isaga qudhisi dee kiradeedi iyo wixeedu gaarkeeda ay noqdaan way kala duwan yihin waayo wuxuu ihi wa fii ijaarati dimmati wa shurida waa la shardiyaa fii ijaarati dimmati duma ijaaradeed iyo kiraynteed dikru jinsi daabbati daabbada jinsigeeda xuskeed baa la shardiyaa iyo wa nawcihaa nawceeda sheegiddeed baa la shardiyaa iyo wa kowniha ahaansheeda ayaa la shardiyaa xuskeed dakaran uu yahay aw mase unhaa dhadig uu yahay fil istiijaari ijaarashadii lirukuubi liajli rukuub fuuritaan loo ijaaranayo laa lilxamli qaadid iyo alaab lagu raro maya iyada oo la shardin maya taa wuxuu halka leeyahay waataynu ijaarada laba nooc usoo qaybino ijaaratu dimma waxay ku magacaabeen oo qofkii dumadiisa inuu wax ku ijaaro oo way soo shalaynu soo marray markay taasoo kale tahay waxaa la shardinayaa ila wixii markaa wax jooga maahee daabaddan jinsigeeda iyo nooceeda waa in la sheegaa oo jinsiga marka laga hadlayo maalan geeli oo kale dee markaa gaadiidka u ahaa geel waa inuu yahay geel jinsigu waa geel ee dameero iyo fardatoona maaha waa jinsi noocuna ma ciraabiba ma bakhaatiba oo dee geeloodii baa nooc nooca bakhaatigu waa nooca labada kurus leh nooc laba kurus le baa jira marka geela noocaasa oo dee inaga qudhan geelashan waa nooc nooc geel koonfuriga geel dhaadheer baa jira geel maaragta oo webiga jooga iyo geel halka jooga iyo waa noocaas marka kaa nooc baa la yihahdaa jinsiguna waa isla geelu un arrintaa marka in la sheego ayaa loo baahnay mar hadday ijaaratu dimmo tahay ee si aan hadhowta la isugu dhicin waxa la keenay ila waa gaayid buu keenayaa doonayaa waxaa kaloo la xusayaa inuu dakar iyo lab yahay waa awr ama waa maaragtay hal marka saa loo sheegayaana waa marka dee rukuub laga dhiganayo oo nin inuu fuulo uu doonayo gaadiidsado laakiin marka wax lagu rarayo oo rar iyo alaab iyo culaab in la saaro ay tahay waxba in la sheego ma labba ma dhadigba taa la shardi maayo oo farqiga u dhexeeyaabaa wuxuu yahay marka dee xumuu la saarayo oo wax culaysa iyo culaab lagu rarayo waxa weeye intu way ka bixi karaanoo maqsuudkii waa xasiray ama lab ha ahaado ama maxaanku dhahe ha ahaado dhadigba ha ahaadee waxa weye waa isku mid lakiin marka rukuub laga hadlayo dee ahdaaftii waa iskhilaafaysaa oo inuu dheereeyaa laga doonayaa rukuubkii inuu maxaanku dhahdaa waxyaabaa kolley ziyaadaad ah baa dhici karta markaa in loo baahanayo ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane shaygaa waxaa lagu rarayaa linaxwi zujaajin maxmuulku inuu yahay linaxwi zujaajin qaawrada iyo wax la mida oo kale mooyaane oo markaas dee waxbaa la shardinaya madakar ma labaa waa laga hadli kara markaa haddii shaygan lagu rarayaa uu yahay wax jajabaya neefkan waxaa lagu raraya wax jajabaya hadduu yahay dee oo dhici karta markaa intuu turunturoodo neefkii in wixiiba jabaan ama suug baa la saaraya oo maaragtay bado subaga iyo waxbaa saarno marka uu hadduu turunturoodo in wixii bash kala tidhaahdo ama malabbaa saara waxyaabaha noocaaso kale ah waa la shardinaya markaa in la sheego ma maxaan ku dhahdaa haddii ba ku reeyay shuruudihii laboodimiya ladigba ilaa aakhirihi wamaa yaxtaaju ilayhi liltamakuni min alintifaaci wamaa eladii kii yuxtaaju loo baahan yahay ilayhi xaggiisa oo ninkii wax kiraysanaya u baahan yahay liltamakuni liajli tamakuni makansasho daraaddeed ugu baahan yahay min alintifaaci faa'iidaysiga intifaaci u makansado wadaalika tusaaluhu waxaa weeye kalmiftaaxi furihii guriga oo kaleba weeye wazimaami hoggaankii lagu kaxaynayay awrka weeye waalxizaami cayntii xadhiggii cayn iyo bayd waxa layaha jiraa caynkii wixii la odhanayey waalqatabi koorihii geela wasarji koorihii maxaan ku dhahay faraska fa huwa madkuurkaa la soo sheegay dhammaantii caalmukri kii wax kiraynayey ayuu korkiisa saarnay oo laga doonaya meesha awr baa la kala kiraysanayaa geed baa la kala kiraysanayaa ninba waxbaa laazimaya ka kiraysanaya ee raacayana waxbaa laga rabaa ila gaadiid kale awrtan iyo waxaan waxbay u baahan yihiin hawlo badan ka kiraynaya ee awrkan iyo tuludan lena waxbaa laga rabaa inuu wato markuu keenayo marka wuxuu leeyahay sideedaba wixii maaragtay loo baahan yaho ninkan wax kiraysanaya u baahan yahay oo si u makansada intifaacii si u makansada intifaacii waxaa laga rabaa ninkan wax kiraynaya oo guriga furihiisi dee waxaa laga doonaya ninkii guriga lahaa baalki daakhili buu yahay waa guri daakhilile maalan ama qafil baa ku jabsan furi weynu soo wareejiya isagoo keenayo waa kan furihiga qabo daakhilgii waa kan hoo ku furo waayahay waxaa weeyaan awrkii la gaadsanaya zimaamka waxay idhahdaan marka ay faruuxxudh bay u sameeyaan had iyo goor xoolahooda oo carabtii oo markay faruuxinaya halkaa markaa faruurta waxay geliyaan baal xalqa ay yidhaahdaan giraan yaroo wareegsan bay geliyaanoo ay xadhiga ku xidhaan marka taas baa mararka qaarkood xadhigaa lagu xidhayo innaguna mara soomaaliduna de waxay sameeyaan faruurta hore intay xidhaan bay hoggaankoodan ugu xidhaan hoggaankoon bay ugu xidhaan oo markaa dee waan isku soo dhadhowdahay taas baa markaa kaas xadhigaa yar halkaa waxaan birtaa iyo xadhigaa yar isku xidhay bay zimaan bay yidhahdaan inta badan adugu un hoggaanka afka laga xidhayo iyo baashi cayn xisaamka oo caynkii ah oo wixii lagu xidhayay maaragtay marka awrka la raraya ah iyo wixii la odhanayay markaa dee koorihii la saarayey waxaasoo dhan waxaa laga doonayaa oo qatabkuna waa ka geela koorihiisa maxaan ku dhahdaa sarjiguna waa kooraha faraska ayay yidhaahdaan marka intaasba waxaa laga doonayaa ninkii mukrige wax kiraynayey ninkaas baa laga rabaa hawlaha inuu diyaariyo waaye ow amase likamaali dimmati waxaa loogu baahan yahay shaygan waa likamaali lintifaaci dheh likamaalilintifaaci intifaac dhammaystirkii ayaa waxa kale loogu baahan yahay oo baahidu marka waxaa weeye marna waa daruura marna waa shay markaa kamaali oo dee maaragtay iska wanaajin ah wixii kamaalu intifaac loogu baahan yahay wadaalika tusaalu kalmaxmali waa baalkii hawdajka ahaa quradii laga samaynayay awrka korkiisa iyo walkhitaa'i daboolkii iyo daahi wixii kor laga saarayey iyo wadalwi xadhiggii wadaantahay marka la safarka leeyahay ceelashii lasii marayey biyaha wadaanta loo ridanayey iyo walxable xadhiggii xagga sare ee maaragtay alaabta la iskaga xidhayey facaalalmukhtari kii wax kiraysanaya baa laga doonaya ninkan isagoo awrta kiraysanaya baa arrimahaasoo dhan la imanaya oo dee wuxuu dusha ka saaraya haddii maalan dee uu maaragtay reerkiisii waxbuu raranaya waxaasoo markaa waxaa rabaa markaa gurigiisii gura isagaa samaysanaya wixii khataaga dusha lagu waxaynayey oo maaragtay lagu daboolayay goyaal iyo wixii maryihii la saarsaarayay iyo waxaa haddayba maryiyiin ama wax kale ay yihiin isagaa la imanaya isagaa safaree biyihiisa xadhiggii wadaantii dawliskii waxaa isagaa la imanaya xadhigga oo alaabta dusha u saaran ku dhuluujinaya ku adkaysanayo waxaa weeye isagaa laga doonaya wa cala almukri kii wax kiraynaya korkiisa waxaa ku sugan fii ijaarati dimma dimmo ijaaradeed alkhuruuju bixitaan ayaa korkiisa ku sugan macahu maca almuktari kii wax kiraystay inuu la baxayaa la doonaya wataxamul wa caleyh korkiisa waxaa ka mida saaran ataxamulu xambaarida ayaa saaran oo ashyaadii uu markaa dee kireeyey oo alaabta inuu qaadqaado wax la qaadqaado ayaa korkiisa walxatu caleyh korkiisa waxaa alxatu dejin alaabtuu la dejiyana korkiisay saaran tahay wa irkaabu shuyuukhi odayaasha gaboobay fuurita fuurist fuuristiintooda uu markaa saarayo awrkana waxaa weeye korkiisay saaran tahay wa ibraakuljamali awrka fadhiisintiisa lilmar'ati haweenay se u fuusha loo fadhiisiiyo iyo wa daciifi kii jirana korkiisay saaran tahay marka waxaa weeye ijaara bidumma dimmada marka wax lagu ijaaranayo waa inuu la socdaabuu ku leeyahay waxaan ku dhahay awrkan iyo tuludan iyo waxaan la kala ijaartay markaa uu la shaqeeya ninkii oo rarkii iyo kadejintii iyo qofkii gabay saaritaankiisa iyo maxaan ku dhaha dhowta marka fadhiisinta awrka la fadhiisanaya ee la saaraya iyo haweenayda yarkii la xanuunsanaya iyo waxaasoo dhammi isaga korkiisa ninkii mukriga ahaa ee maaragtay wax kareeyey bay korkiisa saaran tahay wabillahi tawfiiq subxaanihi wailmuktari qofkii wax kiraystay waxaa u sugnaaday an yastawfiya inuu oofsado almanfacata manfacadii inuu oofsado ayuu leeyahay bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaano inuu ku oofsado aw amase midlahaa yacni manfacada oo kale inuu oofsado imaa binafsihi naftiisa u oofsado aw midlihi ama isagoo mid la midii u oofsado qofkii wax kiraysanayey ee mustaajirka ahaa wax soo kiraystay waxaa weeyaan wuxuu leeyahay inuu manfacadii shaygaa oofsado guribuu kiraystay guriga manfacadiisii isagaa oofsanaya oo xaq buu leeyahay wixii markaa marba waxaa uu kiraystay manfacadiisa markuu oofsanayana shaygii uu kiraystay buu ku oofsanaya ama wax la mid ah ama adwanu minha wax ka hooseeya wax ka hooseeya ama wax la mid ah isaga naftiisaa oofsan kara ama cid kale ayaa oofsanaysa oo way bannaantahay cid kale inuu maxaanku dhahdaa dee u oggolaado bal waxaa iska bannaanba inuu gurigii sii kireeyo gurigu kiraystay inuu manfacadii cid kale inay intifaacsato oo ay iyadu markaa oofsato ayaa yaa isaga bannaan faida istaajara faidaa wakhtiga istaajara yacni uu ijaarto shakhsigii ardan dhul markuu soo kiraysto liyasraca si uu markaa u beerto xindatan xinda wax liha uga beerto sarreenkii